bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugumsadayaal hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiinnimo ee raadiyaha warsan intuuna guda jarno warnimaaduna qodobada isinka dhegeystaan welibaa ku mid ahaa taliga cusub ee ciidanka asluubta oo xilka la wareegiyey madaxweynaha dalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha jabaan oo wada kulmeena duqa muqdisiyo kulan gaaray lawaaldhadiya ku-xigeenadiisa banaabaxayn waliba iyo kudhiyan ay raabtunga magaalada kismaayo walgaradka jubbaland yaa dhexdhexaadeen ku bilaabay dowladda dhexe iyo axmed midoobe wararkii inka dambeeya xaalada galmuduga saraakiila ciidanka dowladda oo faahfaahiyeen ciidanka amisom ee galmuduga seede guddoonka baarlamaanka iyuda oo qaabil waafdo ku dareera iyuda may ku jara in muqdisho la kahiri wasiirka amniga ee jubbaland qodobada banaankan walibaa ku mid ah cumar albashiir oo dacwadda la hasaaray iyo silviya romano oo lug obso qabo in ilashana dalka soomaaliya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugumsadayaal intaas waliba iyo haayana qodobadeen ka weyna ee warka hamiinimo dhugumsadayaal hamiinimo iyo hagalaasuu axaada taarikhdan iyo kaedantada soddon iyo kowda bili seedaad ee sanadka labada kun iyo toban iyo sagaalka warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xarag ku jaray xafiiska arrimaha qunsuliyadda war kun waliba nin faahfaahayay mukhtaar sheekh aadan dalmara madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareyno oo ay weeriyaan saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda ayaa xariga ka jaray xaruntii ugu horreysay oo laga hirgeliyo maamul goboleedka koonfur galbeed taasoo ah xafiiska arrimaha qunsuliyadaha oo fududayn doona adeegii wasaaradda arrimaha dibadda ee loo aadi jiray muqdisho xarunta oo laga dhex furay laanta saddexaad ee socdaalka jinsiyadaha koonfur galbeed waxaa marka hore muhiimadda xarunta faahfaahin ka bixiyey cabdilxakiin axmed guuleedi iyo cabdiqaadir oo ka wada socda wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo laanta socdaalka jinseedaha u yeelatay maaragtay nasiib in ayadan laga furo taas waa mahad gooniy waaye maaragtay insha allahu tacala meel kastan insha allah tacala waa la gaarsiin doonaa ujeeddadana waxay tahay in la geeyo qof walba oo soomaaliya meeshuu joogo deegaankiisa in loo geeyo waxa hawsha ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda halkii aad la soo aadi lahaa magaalada muqdisho marka saasa maaragtay xafiiskan macnihiis uu yahay wax badanna wuu idin qaban doona insha allahu tacaala idinkana la shaqeeya insha allah mudane madaxweyne sidaagaasimu sheegay xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis wax weyn kara dadka reer koonfur galbeed oo ah sarfiskii ama shaqadii ay qabanaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo loo soo dhoweeyey taasoo ah waxay ayagu xaq u leeyihiin marka uma malaynayo inay mar dambe u baahan doonaan inay shaqooyinka noocaas oo kale u aadaan muqdisho mudane madaxweyne annaguna sharaf weyn bay noo tahay anoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha dibadda inaad noo furto xafiiskan iyo waktiga aadna siisay labadaba aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay taariikhda ayayna geli doontaa madaxweynaha koonfur galbeed oo xarigga ka jaray xafiiska goobtana ka hadlay ayaa waxaa uu wax lagu farxa ku tilmaamay in adeegyadani inta badani bulshada koonfur galbeed u aadi jireen muqdisho haatanna laga baaqsaday taasina ay tahay guul u soo hoyatay maamulkiisa
in nagula bilaabo annaga oo aan taanis u helno in lasoo gaarsiiyo adeegii dadka shacabka reer koonfur galbeed ay u aadi lahaayeen xamar inay ku helaan fadhigooda inay ku helaan xaruntooda kumeel gaarka ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo arrimaha dibadda loo aadi lahaa baasboorada diblomaatiga iyo serviska tasdiiqinta waxbarashada scholarshipka tanoo hadda ugu horeyso oo ah in la tasdiiqiyo shahaadooyinka dugsigii sare imtixaanka hadda ardayda ku guulaysatay inaan xamar loo aadin inta lagu tasdiiqiyo garsoorka iyo kala gadashada dhulalka iyo nootaayooyinka sharciyeyntooda iyo wax allaale iyo wixii sharciyad ah oo loo aadi jiray magaalada muqdisho in maxay ahaydee lagu helo deegaanadan yyyay u yimaadeen waana aada iyo aaday ugu mahadsan yihiin annagana waxay noo tahay sharaf iyo karaamo in shacabka reer koonfur galbeed adeegii ay u baahnaayeen loogu keeno deegaanadooda waxaana kasii shaqaynaynaa hadduu ilaaha yidhaahay inaan deegaanada dhan sii gaarsiino oo baydhabo keliya haysan ku ekaanin saddexda gobolba ay gaaraan xudur laga furo marka la geeyo baraawo la geeyo degmooyin badan la geeyo sidii ay ugu baaqdaan dadka reer koonfur galbeed iyadoo ay duruufo adag jiraan
guddoonka lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya walbageeka kulan iyo laweel dhadeena mas-uuliyiinku dareerta iyuda kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka waana ee guddoomiye ku-xigeenka koowaada ee golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim sheekhe muudeye iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi waliba geeka kulan iyo laweel dhadeena wafdi sare oo uu is hogaamiyay stefano mansirvi iyo mas-uuliyiin kale kulanka waliba uu sakadhiya xarunta guddiyada iyo guddoonka golaha shacabka ee villa hargeysa walibaa launku hadalaya wada shaqaynta lamada dhina euda iyo baarlamaanka soomaaliya guddoonka lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulanka ku hadalay waliba ayuun ku mahad celiyeenaa mas-uuliyiinta kudareerta euda sida diyaar iyo unka iyin taageerowka dowladnimada soomaaliya wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan nuura janaan ayaa la xaqiijiyay in la kahiri garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiir janaan ayaa maalmooyin ka dambeey olbos ka sugnaayay degmada dolow ee gobolka geda melisay waana kulmay kala duwan uusakawadi ila ku tirsan wasaaradda amniga jubbaland ayaa xaqiijiyeen in wasiirka la kahiri saldhig ayaa la gudo garoonka muqdisho islamarkaasna la qabadiyay xilli usa transadkaha ee garoonka muqdisho waana kasii jeeday magaalada adhis ababa xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda dhexe ee soomaaliya waliba la sheegay inay horseedeen garoonka islamarkaasna meeliso iyo kajaran dhaqdhaqaaqiyo ku dhaladay xaragga wasiirka saya cabdirashiid janaan yalan haysada eedeen la xiriirta xadgudub dhiniga biniaadanimada gaar ahaan arindhidii sannaddii lamada kun iyo toban iyo shantii degmada dolow ee gobolka geda meelise waana afar qof oo maxaabiisa laka dili iyo oo xabsi kajaran ah taliyaha cusub ee ciidanka asluubta soomaaliyeed maxad cabdiraxmaan aadan ayaa la wareegay xilka kuuriyadda munaasabadda hiraabtoon ee ka dhiidii magaaladaasi ee muqdisho taliyii hore ee ciidanka asluubta bashiir maxamed jaamac ayaa xilka ka wareejiyey taliyaha waliba nuuse kala dardaarmay in mas-uuliyad isku saara daryeelowka ciidanka asluubta iyo maxaabiista ka hidhan xabsiyada dalka kiyaala munaasabada xilka laka wareejiyay ee taliyahaasi weliba goobdhooga ku hayay wasiiro xildhibaano iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee qalabka wada maxad cabdiraxmaan aadan ayaa horey nhay taliyaha booliska ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddana weliba usayaakoo la wareegay xilka ee taliyaha cusub ee ciidanka asluubta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maalmugoon waliba usroogay dalka jabaan walibana uu qayb galay shirweynihii toddobaad ee horumaryo owka africa walibana geeka wadahadallo lama geesood ee uusa laweeldhadeeya ra-iisul wasaaraha jabaan mudane shinzo abe waana ka laweeldhaday magaalada tokyo wadahadallada madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha shinzo abe waliba diiradda laka saaray iskaashiga lamada dal ee dhiniyada amniga shaqo abuurka dhallinyarada maalgeliyowka beero xoolo iyo kalluumaysiga tababarka ciidanka booliska iyo taageerowka ciidamada ilaaliyo xeebo soomaaliya lamada hogaamiyey waliba sidoo kale iska fahmeyna aragtidii kaedan in la kumiri dhaliyo horsayaalka wadajirka ee africa iyo jabaan ee lakafadow muddo saddeed sana ee haddaha dareerta iyo sidii maalgeliyaalka indhaladay dalka jabaan iyo hanka dhiirada lahayeen inay ku faa'iidaystaan fursado maalgeliyowka ee ku jara soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la wadaagay ra-iisul wasaaraha dalka jabaan guud ee guulo muuqda ee shacabka iyo dowladda soomaaliya oo ka xaqiijiyeen muddadii lahdhaafi iyo doorka hogaamiyada iyo ka qaada koran kobaca dhaqaalo iyo iska hirowka dalalka gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed weliba usiina geeka kulun gaara uslawaladeeye guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir ujeedka kulunka yahay koo duqa magaalada muqdisho mudane cumar usa kala hadalaya guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir iyo xogaayaha guud ee gobolka banaadir in la dardargeliyo howlo iyo dowladda hoose xamar iyo ka qiimayaasa bulshada ka dhaqanka caasimada jamhuuriyadda ee federaalk soomaaliya magaalada muqdisho kulanka waliba sidoo kale qayb ku hayay xoojiyowka isla xisaabtanka iyo la dagaalamowka masuuq maasuqo taase waana qaybiyo ku ah siyaasadda guddoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed oo labaatan sagaalkii ee bilowga agosto ee la wareegay xilkunga banaan baaxina waliba geekiyo ku dhiyana magaalada kismaayo walibana iyo iyina haanayo ka faafeen dhammaan xaafado dhinigaas ee magaalada kismaayo walibana iyo hayna haano iyo ka fadaayan ini luku era cunaqabataynta iyo xayraadii diyaaradda ee magaalada kismaayo taasawaana dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hasaarta deegaanada ee jubbaland dadka shacabkaya sheegeen in dowladda dhexe ee soomaaliya iyo go-doomidii gobol ku mid ee gobolada iyo maamulaasa shacabka jubbaland iyo hayan hana geekiyo dhikeen banaanbaxyo eedan wiina ammaanka magaalada iyo eedalan adkaya manajarna waa dhaqdhaqaaqi ganacsi oo magaaladaas ku jara hana ku mid ee walgaradka deegaanada maamulka jubbaland weliba yoona bilaaweena dadaalo laka dhexdhexaadiyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo madaweynega maamulka jubbaland axmed maxamed islaam sidaiyo xaqiijiyaan walgaradka sugan magaaladaasi ee kismaayo odayaalka oo isxilqaami walbayo la kulmayna madaweynega jubbaland axmed madoowe walbaniyo kula hadlayna sidii xaladhunku deeri lahay khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada jubbaland kulanka walibayo sidoo kale iyo laweeldhadeena musharaxiinta hagujeeda ee ero waliba kalo iyo kulan laweeldhadeena musharaxiinta ha ku horjeeda axmed madoobe ee xas dooradii walbaniyo ka sheegana inay rajafel iyo ku qabaan inilah afjara khilaafka ee ku dhaladii doorashadaas odayaalka dhaqanka iyo lakawada iniyo hadeeraan magaalada muqdisho si oon la kulamaan madaweynega iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya odayaalka dhaqanka culimada iyo ururada bilaanta waliba horeybiyan ku guulaysanaa ini magaaladaas ayaan ka dagaalana madaweynega ero madaweynega dowlad goboleedka ee jubbaland ay hadooradeen baarlamaanka jubbaland iyo madaweyneyaalka hasdooradeen ciidanka amisom ee deeri magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmuduga weliba saldhigyo ka samayseena goobo iyo kumid yihiin garoonka diyaarada ee magaalada dhuusmareeb waliba sidoo kale magaaladaasi ay ku dareeree kulmaan dhexeeya odayaalka dhaqanka mas-uuliyiinta ahlu sunna iyo xaan dowladda ee maamulin ka dambeeyey ka sugnaya magaaladaasi dhuusmareeba kulmada waliba badanshood diiradda laga saara doonay sidii lagu xoojii lahayo wada shaqaynta ciidamada amisom ee stadi magaalada iyo ciidankii horeyan roogi waanan ka sugnay dhinigaasi iyo dhuusmareeba waliba muuqata in xal lagu deeriy khilaafka ahlu sunna iyo dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaasna guud ahaanba dowladda dhexe ee soomaaliya iyo la wareegtay ammaanka magaaladaasi ee dhuusmareba shirka reed ingiliisiyowka galmudug iyo lakawada inuu safuruma maalmaha dahni dareeran walibana hadda magaaladaasi ay ku dareertay qabanqaawada inka dambeeytay ee shirkaasi lanka diyaar garoobahaya taliyaha ciidanka qaybta labaatii koowaad cabdicasiis cabdulaahi waliba usiina faahfaahin uusa ku biyaya ciidanka dowladda jabuuti ee qaybta ku ee howlgalka midooda afrika ee amisom ee deeri magaalada dhuusmarebe ee caasimada galmuduga taliyaha waliba kale uu sheegay in ciidanku iyo in hiil walaala islamarkaasina iyo qayb gala doonaan howlo laka adkayo ammaanka magaalada dhuusmareb ee caasimada galmuduga waliba kale uu sheegay in ciidanka amisom ee howlgala doonaan goobo muhiiman ee waana ka yaala magaalooyinka galmudugga taliyaha ciidanka jabuuti ee amisom iyo deeri magaalada dhuusmareba waliba dhinishe uuse ka sheegay inay caawi doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ka sugan magaalada dhuusmareba waliba sidoo kale usu tilmaamay in amisom iyo qaada doonto door muuqado oo kaeedan dagaalka kudhina xarakada al-shabaab iyo ka bilaabi doonaan deegaanada maamulka galmudugga idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada beedhabo ee dhugunsadaala warkii hamiinima ku dhugunsadaytanga garsoore maxkamadeeda iyo geeka sirasmi ee lamadacwadooda oo toyeeta haysababka lacag qalaad oo sharci daraawi iyo masuq maasuqa hasaaraya madaweynegii hore ee dalkaasi suudaan cumar albashiir wuusoo ku jawaabay su-aal markii inkureyti maxkamadda laka dheh weydiiyey waliba albashiir uu sheegay in lacag dhan labaatan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka uusa ku helay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabi maxamed bin salmaan iyo lacag kale oo meel kale shala duwan uusa ku helay laakiin madaweynihii hore ee suudaan iyo isku difaaci in lacagtaas uusa enin adeegsana danihiisa gaarka ee qareenka difaaca cumar albashiir ya sheegay in kalyantishe uusa beenayay eedeymo lahanjeedii islamarkaasna dhaysoowka maxkamadda lamaad usiseena doona markhaatiyaal garsoorihii maxkamadeeda iyo diiday codsiga in damin lakasii fasaxow cumar albashiir walbanuus maxkamadda ka sheegay in muddo xabsiga lakasii haayo doona taasabaana maxkamadda go-aanku deerisa toddobada bilun ugu dambeyntii dhuguunsadayaal dowladda talyaaniga iyo sheegtay in obsiya ku qabtay in salviya romano oon dhalatay dalkaasi ee talyaaniga isla markaasna afduuba lankahaystada gudo dalkaasi ee kenya in si deg deg ee lankasi gaado karo gudo dalka soomaaliya xeer ilaalinta talyaaniga ayaa ka dhawaaqay in kooxda gacanta ka haysta salvia romano iyo qorsheeyaan in iyo kula talaabaan xadka soomaaliya isla markaasna hadda weli iyo aaminsanyiin in la kahayo gudo dalkaasi ee kenya waliba sidoo kale fashilmay wadahadallo andareeri safaaradda talyaaniga ee kenya iyo kooxda afduwatay salvia roman oo haytay shaqaale gargaar oo ka sugnaytay gudo dalkaasi ee kenya warkiyaameynima idaacadda raadiyaha warsan ku dhugumsaasian yaan taninkaaga dhugumsadayaal warka waliba hasaaray waan intaasiin gujeediyayay ano ee bilaahi ilaah sheekh shacab intay warkuun kalama dhireedan kulmaan walibaasin kugu tawaanay sidaas in madgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu